weliba guud ahaan deegaanada maamulka somalilan si rasmeen ku bilaabaday talaalka jadeecada dabeerliyo oo fareenkankaasi oo dhowaan si rasmeen ku bilaabadi doona guud ahaan maamulka somalilan gudoomiyaga gobolka gabaley iyo iskudubaga wasaaradda caafimaadka gobolka saytiya si rasmeen u furay wayna guud ahaan gobolkaas lanku faa-iideeyi doone awlaada ku yar shanta sana munaasabada dahafurka weyba goobroogku hayahaano ku mid ee golo deegaanka gabaley wayna anka horeynta ku duwahay iskudubaga wasaaradda caafimaad gobolka gabaley iyo gudoomiyaha gobolkaasi maanta halkan waxaan u joognaa furitaanka aanu furayno inuu talaalkii si guud uga bilaabmay gobolka gabiley xarumihiisa kala duwan ee degmooyinka waxaa faahfaahinta talaalku noocyada uu yahay iyo number of teams kaxaasoo dhan baynoo samayn doona barasaabka waxaan kusoo dhaweynayaa guddoomiye boh maanta oo ay bishu tahay shan iyo labaatankii bishii shanaad two thousand twenty five waxaynu uga bilowday gobolka talaal talaalkaas oo socon doona shan cisho oo laga talaali doono saddex nooc oo ah jadeecada iyo oofta iyo kii dabaysha ebola dadka ama caruurta in la tallaalo loogu talagalay waa laba boqol saddex kun sideed boqol iyo toddobaatan qof waxaa inooga shaqeynayaa lix iyo toddobaatan tiam oo ka kooban saddex boqol iyo koob iyo labaatan qof waxaa lagu tallaali doonaa shan jir iyo wixii ka yar insha allah waxaan jeclahay dhammaan gobolka inaan ka faa'iideysano oo shantaa cishe u socdo aynu si weyn uga faa'iideysano intaas ayaan ku boorinayaa dhammaan gobolka degmooyinka uu ka kooban yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu